tiradii ugu badneyd oo gaaraysa konton iyo kow arday ayaa ka qalinjabiyeen maxadka luuqadaha lagu bartay alfurqaan kuwaasoo barteen luuqadda carabiga xaflad si heersare loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay magaalada wajeer taasoo ay ku qalinjabinayeen ardadaasi waxaana ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin culamaauddiin waalidiin macallimiinta maxaadkaasi iyo ardayda ugu horeen waxaa halkaasi lagu furay ayadaha qur-aanka kariimka
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والملائكة والكتاب والنبيين ustaad bashiir macallin oo ah maamulka macadka alfurqaan ayaa ka warbixiyey taariikhda macadkaasi waxaan maanta sagootinaynaa oo macadka ka qalin bedelanaysa dafcadii lix iyo tobnaad oo qeybta luqada carabiga ah ka takharujtay macadka waa saddex qaybood baa yuu ka kooban yahay qayb luqa alcarabiya qayb luqa alinjiliisiya wasawaaxiliya qayb culuumu shareeca waxaan rabaa qayb kasta inaan wax yaroo faahfaahina aan ka bixiyo insha allahu tacaala qaybta luqa alcarabiya waa qaybtii ugu horreysay macadka lagu bilaabay waxaana bilownay bishii toddobaad taariikh afar baan bilownay waxaana filayaa inay ahayd maalin arbaca ah iyo talaada waxay ahayd ma xasuusto midkood baan cashka ugu horreeyey aan sawirada ku qornay qaybta ku xigta waa qaybta luqa alinjiliisiya oo sawaaxiliya oo hadda wixii ka horreeyna adhalti bay noo ahayd oo ardayba k c b da imtixaanka adult education ahaana ugu akhrinayna u fadhiisanaysay ayadana sanadka dambe ayaan ku darnay kii baan ku darnay qaybta saddexaad waa qayb culuum shareeca ardada maanta qaalinjabinaysa cadad ahaan waa konton imtixaanka waxaa ku galeen konton iyo saddex imtixaanka ugu dambeeyey waxaa kasoo gudbay konton iyo kow laba ardayna imtixaankii baa wax ku yar waxaysmay marka waan waan dib aan u dhignay gabdhaha hadda qalin jabinaysa waa labaatan iyo laba gabdhood waaye wiilashana waa labaatan iyo sagaal baa imtixaan kasoo gudubtay oo insha allahu tacaala maanta aan siin doonaa shahaadooyin ardadaas waxay isugu jiraan laba qaybood qayb yaryar oo dad yaryar oo taxfiidadii qur-aanka kasoo baxay carabiga la keenay carabigiina maanta maasha allahu miftaax fiicna ka helay qaybna waa dad waaweyn oo dhalti ah ardadaa yaryarka ah iyo qaybta waaweynba waxaan kula dardaarmaya kulligood waxbarashada inay sii wataan qaar ka mid ah culammadii halkaasi ka hadleen ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay barashada luqadda carabiga marka macadka hadda waxaa la dhihi macad luqaat magaciisu waa macad luqaat marka ustaad bashiir waxaan leenahay jazaaka allahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala camalka aad bilowday shaqada aad bilowday waa shaqo oo mubaaraka inay tahay waan u jeednaa marka mubaarak barakadeedi mid daa'im noqoto oo muxuu ah ummadda sii anfacda ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka dhigo luqatu lcarabiya waa maqlayseen ma aragtay yacni wixii la tirinaya hadda in as-aas ay u tahay diinta islaamka oo luuqadaas ninkiin ma aragtay baranin ama aan wax ka fahmin qur-aankii iyo xadiidihii nabiga sal allau alay wasalam wixii diin ku saabsan inaas ma aragtay si sahlan ku fahmayn inkastoo luuqado kale oo lagu tafsiiri ay jiraan as-aaska waxaa waaye luqatulcarabiya inaas qofku marka hore soo barta haddana wixii kale oos raba aas ku sii darsada mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlay ayaa waalidiinta ugu baaqeen inay macaahidda islaamka ay garab istaagaan ardada maasha allah baan idin leeyahay hambalyo waan idin dirayaa maadaama after seven month aad soo waxbaranayseen ayaa maanta aad soo gabadigureyseen waa arrin weyn oo magaalada wajaarna soo kordhasadi macallimiinteenan ilmaha ardada wax wax noo baraysa wax meel magaal ay lacag qaataan oo mashaar wey male annaka wasaasiga ayaa mashaar wey so wasaasiga maxaan ku boorinayaa insha allah macallimiinta inta la garab istaago oo gacan la siiyo oo shalimaadka yar oo bishii la siiyo ayaan siina waxyaana waxyaala wax badan aan ka hadlaa motivationka badi waxay hoos u dhacayaan waxaa waaye macallimiinta wax gacan siinaya ma laha wasaasiga iskuul baan xoog saaraynaa laakiin xagga tacliinta ama diinteen wiga laha waan ka gaabanaa saaid iskuulkii cunuga hadda loo beriyay cid lasoo fijiya marka lacag baa la siina dayn baa loo raadini kac iskuul aad baa la lehi laakiin cunuga hadda madarasa lasoo fijiyey waxaa le iska jooga macallinka lacag looma hayo arrin aad iyo aad looga xumaado waay soo ano afkii imsiyaasha baalaha wajeera walaalyaal waxaan leeyahay taxfiidka gacan ha la siiyo macallimiinta maxaa yeelay meel kale oo saaka ay wax ka helahayaan ma laha annaka waawan qaar ka mid ah ardaydii ka qalinjabiyey machadka alfurqaan ee baratay luqadda carabiga ayaa dareenkooda warbaahinta la wadaagay awalan alxamdulilaahi ilaah baa maaskaleh marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa macaalimiinta nagu soo dadaashay inaan barno luqa carabiya waxaan u diraynaa maanta hambalyo macalimiintan annaga ah macalimiinta nagu saaciideeya inaan luqa carabi barno farxadayda iyo sidaan dareemay lama soo koobi karo shucuurtaydu waa heer sare maadaama aan maxadul furqaan adduwali aan ka dhameeyey oon ka qalinjabiyey welibana waxaan ka qalinjabiyey luqatulcarabiya barashada luqada carabiga ah ida waa faysa cali cumar waxaan ka qalin jibiyey macahadul furqaan oo ku yaala wajeer khaasatan qisma luuqat alcarabiya luuqadan waa luuqad fiican waxaan u mahad celinayaa waalidiinta iyo macalimiinta waxna soo bareen si kastaba dufcaddani ayaa noqonaysa tii lixi tobanaad oo baratay luuqadda carabiga tan iyo markii la aasaasay macadka alfurqaan ee luuqadaha lagu barto cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer